bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahintu warsan oo isin hamiin kasta sacdan oo kale ku dhugunsaasaan raadiyo warsan markii la ku reebo hamiinimada jamacada ee sabtiga hooydaasa hamiinimo sabtu axadda galaasa taariikhdan iyo ka eedanta tumyikooga bila afraad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan weliba ku mid ahaa laama ammaanka koonfur galbeed soomaaliya oo geega magaalada baydhabo ku gube jaadsi sharci dare ilaa ka geliya magaalada tan baydhabo kadheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shir guddoomiye kulanlunku hadalaay saamaynta cudurka covid musu kuweeldhadi dhaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya iyo sida maamulka koonfur galbeed iyoonku kabada korta dhaqaalaha hoosandhi barnaamijka kadheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone hoo ilaahay karaalnagda batuulo axmed gabale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya oo eeden jezi wasiirka wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan eedayntalinjeediya wasiirka wasaaradda haweenka federaalk soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hoo ilaahay koraalnagda aana ku mid ah culammada soomaaliya oo ka horkooya amarkii dowladda federaalk soomaaliya iyo ka mamnuucday in masaajidada la kokolama barnaamijkiiya ka dheegi doontaan amarkaas oo magaalada muqdisho intis badan ka dhaqangalay saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona hoo ilaahay koraalnagda xildhibaan brofesor maxamed cumar oo ku hadali cawashada beelo qaar iyo ku qaban saamiga iyo kaleyin siyaasada maamul goboleedyada iyo tan guud ee dalka soomaaliya barnaamijkee ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahani zaa'id yaasiin gudbii doon anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyo barnaamijkaasin saarantanasiin kula dariirsahay dhinacsan aadan weliba gacanwiinku jeysadahaye mahadi ku diirto cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaada khiyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta wars failan kolko kaleeta akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahintu warsan hooseen qobada qodobkan ku horey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane axmed maxamed xuseen iyo weliba wasigeega shir guddoomiyey kulan lunku hadalaay saameynta cudurka coronavirus iskuweeldhaday dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankun oo waqti dheer qaaday kureed weliba markii usoo dhammaaday wasiir axmed maxamed xuseen usla hadalay warbaahintu so-onan ku warbiyey walyaabihii kulankun lanku hadalaayo soon dhinaca kaleeta wasiirkuusi sheegay ujeedada shirkun inuu ahaay sidii lanka horseedi lahayd hoosan dhaha dhaqaale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo saameyn kuweeladay cudurka coronavirus bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin geeka mayba kulanka weelanay wasaaradda maaliyadda qaar ku muday agaasime waaxyada iyo la taliyaalka saynu kula hadalna isbedelada oo mugii oo saameynta kawalada cudurkan oo coronavirus oo run ahaantii dhibaato fara badan adduunka ka haaya ilaahay culeysii iyo dhibaatadiis dadka dhanba ku kordhaada saameyn wali kawaliday caafimaadkeeda ma kawalidna dhaqaalihii adduunkana iyada saameyn kawaliday marka unootaas ku duulan waa geedka shaqaalaha wasaaradda maaliyadda qaar ka muda agaasimeel waxdada iyo ratalaalka waliban iskoyna shir una oo meelaraay isla falanqeeyeen ku wada hadalaane saameynta una miwaaladi dabcan waliba barnaamij kortaana koonfur galbeed geedka meelaha inka badan oo ilaha dakhligahana ku harooday ama dhaqaalaha ka tiisanayn waliba ku muda airboortka airboortkana meelaraay hirmi war oo guud ahaan shaqeeyahay male marka waa qeybo oo maylaay muhiimninhay una ka taladaani oo waliba nagatay maylaay shirimiya nagatay marka saameyn oo waliba sisan dareemasan kuweladaas budgetka bedelin kalinay haddii oo mihirinta ilaha oo kale oo ku aroogin korno oo dhaqaalo ku helo korno haddii oo haada lahayd meelaay ama deeq una banaanka ku helaan nagatay ama meelaay gudaha aniguna samayna meelo cusub oo dhaqaalina ku aroogin koro aniguna xanuunka kabna brestationi waliba diyaariyaan shaqaalaha wasaaradda waliba samaynay revenue gaab anaa iska samaynay beelaha oo meelahay gaab ku jira iyo qaabka oo meelahay la hormariyo kor gaab iska soo jira dhammaan yaa ku wada hadalnay meetingka inuu leeyahay meeting oo marka shiro eed muhiim u leeyahay lisheenaan ka beegamni ilaahay meelahay duruuftan hata jirta oo oo caafimaadkan way laraay cudurkan oo coronaviruskan oo umatay dhanba musiibo ka hay ani ilaahay dadku qaado ilaahay ku tuwana insha allah waliba rajeeyana in waliba sidii hore ka naga doonaan ani way laraay umato barwaaqo iyo iyo may laraay caafimaad iyo iyo iyo iyo waliba rajeeyana insha allah bashbashan rajeeyana iyaga ma tikiisan insha allah
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambareer iskool oo ku dhow yaraba arday guusdambeedka ku koode nanki daawacad gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada ka garaada goyti gaaf media garaasii dooga haabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf media garaargaraar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkado daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf media waligal iyo waliguddi walla gaardhikawma leh shirkada daawacadda ee gaaf media daawacadda heb eh design door eh shaqaale khibrad i aqoon leh garaajo lindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada qobadaas gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walayaha saara soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stamps brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacadda ee gaaf media maybakiyaala markii aad mooda sharaama shantaraal intiyaad indeera dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markiiba argaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka horosha leh ewerli hal lama afartii sede konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaatii kow afartan tumaysada ama gmail-ka gaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshoy balanteeg may buwa gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media daawacaddana qayb ugu hor barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsahaytana khiyaaray kureed markii toddobaadkii laha dhaafay dabyaaqadiis guddiga kahorseedagoo cudurka coronavirus ee koonfur galbeed iyo hasaareen amar laka mamnuucow hagalowga jaadka magaalada baydhabo laka gadahay iyo weliba geega tallaabadii koowaad laamaha ammaanka koonfur galbeed yoon qaadeen weliba iyo kugubanga jaad si sharci daree lah ka gelin gudaha magaalada baydhabo markii la gubi jaadku weliba warbaahinta la hadalay taliyaalka ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya sida taliyaha saldhigga degmada taliyaha qaybta booliska gobolka baay iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya weliba laamo ammaanka iyo hankadiganga ganacsatada jaadka gudaha magaalada baydhabo hageliyo in iyo ruujiyaan jaadka sida sharci darada iyo hageliyaan gudaha magaalada baydhabo waana u hogaansaman amarkii ha ku bahiya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee haayay in la ruujiya jaadka gudaha magaalada baydhabo hagalowtan iyo intii lanku horseedo cudurkan coronavirus laamo ammaanka hadalsha kubacd weli meyli ku hadalay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed waana xubin ku ah guddiga ku horseedoga cudurka coronavirus walina ugaas xasan cabdi maxamed usoo ganacsatada jaadka gadow ee fur galbeed usan ka baaqay in hantidiion iska qasaarina lamada kunga labaatanka oo geeka mayleeraayus mugaadiraadka umata soomaaliyeed laka dhawaataya miilkas u ruugda intaxaam ilaahay inka waali sida oo mayleeraayus nimankan oo mayleeraayus duurku ku jiro dhibaatada ka hayd oo kale lamada dhibaatada ka hayti jid dawladda go'aanha ku saarti dawladda federaalka guud go'aanha ku saarti kadib federaalka mayleeraayus sagaalkii bilo go'aanha ku saarti oo meel amaamiirka biidi dawladda soomaaliyeed gaar ahaan south west amarka biidi inil rooji jaadkan oo liin sheega dadka sheenay oo mayla raaysa ka ganacsaday maadaama udurkun humo eed mayla adduunyada aan ku qayleeyay mayla raaysa gali Soomaali gaar ahaan Soomaali mayla raaysa ku tabar doonta mar lagu dhiibi walaan qaylooda iyo mayla raay udurkan inay handeerin koortaglan suubiyay oo umatu Soomaaliyeed ka ganacsadaa shakhsiyadka gaarka ah ka ganacsadaasi baalkan oo mugaadiraadka oo mayla raaysa in la rooji amaamir la kidhiiri oo ku dhiga adeegdi mayla raaysa umati ka ganacsadaasi ku dhiga adeegdi in amaamirka indhiga luglaad oo walaajin roojid walil ku sheeno jaadkan Kenya iyo mayla raaysa Ethiopia markii oo mayla raaysa maadaama wadanka baana meel dheer ku sheen markii oo ku dheeg adkaan meeli oo wadamada kale oo dawladaha kale dariska ma ku kooyfan yoon ma sheen fan ma sheeno haya dad oo shakhsiyaale Soomaali ah ganacsi ah maylana inta to oo qalbajo ka jirto oo mayla raaysa injeedan in kuwantosh oo mayla inta matanta dib guubi mayla raaysa dhoo marduufanta lika guubi lana hagadi dhaqaale badan ku kubay usoo madaa danii shaksiga gaarka taargesado ummadu Soomaaliyeed udurkan oo adduunyada ku qayleeyay oo geeka tabaran hayn hataa la kabaaro qalbada la kabaaro hayn ku rooji leer diidan shaksiga dantiis gaarka taargesado yelan inta kale oo hatan ka dhiinan walilana kuwan tooshi intii atorun ku gubatiin meela raaska kawaanta qaadada in ka naqsatan meela raas amaamirta dhow dawladan halan dhig luglaaday halna qaadadoy ummadu Soomaaliyeed hal badbaadiyo wabilay tawfiiq
ilaahay weyn ku digaane ummata tawfiiqda waafajiy anta sagaalan iyo toddoba mar duufa laka gubi waan eerbay dhoosheenna ilaa shalay halay ma bari galna dagaalaka jarne wayinku digaane haan dembe jaad sheenan padaayan iniga biligtun jaadan sheena hooba sheena waaqibka han la kulmaya la kulma doonaa ummata ay la sumaynay udura jara muqdisha talaay qormay dhamashiri meel maraas ilaahiyo hal dhaafo jaadku unku digaano muta khaasatan aan wayha laga jaadka qobashiis laga saar wallahi ma badbaad sango billahi talaay jaadka hal dhaafo wa billahi tawfiq oo bay dawlaka mamnuuci yali gubi laakiin hatta hal dareero usuna jaad hawada usuna silaylan gubi wa billahi yarha dadku way sheegaan reer baydhow oo ka ganacsadaan jaadka jaadka dhaafa leeyahay hal dhaafo qof kasto jaadkaasi sharci darmiga adag giri usuuna hata jaadka ay lugeeyo bilaayay usuuna sharciga la waafajiye hata dada hirin dadka hirin oo bilaayay sharciga la waafajiye ma digaane dadka jaadka ganacsadaw inta jaadka isku dhaafan ciidamada oo jaadka meelaha intii waleero meelaha is beesel sheeg oo jaadka gudbiyaan laakiin jaadkaas la qoqobada usuuna sharciga la waafajiye taas la ogaaday ama booliisaday ama military haaday dadku sheedi intii bahan jaadka ma ilaahay seedan ma gudbiyaan dana wala siyaayaan way ilaahay heblaw jaadka hayn gudbi askartan way sheegan intii ayada kuwaantooda hadhow dhammaan sheegna iyo in adeero ka hay ee alanki abtagaay malku siin ku weela doona jaadka hatu wal gubi aragaytan lan ala lanki jaadje intii onay meelays log iyo way bal sheeray jaadka ma ilaahay elbede meel alla meel ha ku baaw ya taak taakelan la dareer mufakadaayaan magaalada jaad mar ha giliyow oo bilaahi er baylka digaane intii jaadkan isku dhaafan dawladda diidi maamul goboleedana diideen jaadkan cudura wedeleeri cudurka ummadta meydaraayis inka dileen intiyaa ka shaqaysadaaseen malsiin lahaysan laakiin hata jaadka wal diidi cudurkan datiisa la diidi hal dhaafoy dadka jaadka ganacsada jaray waay hore diyaaryahan digaayeen way waa dadka inka horeeyo jaadka meydaraayis hati tugdumada giliyaa kamid yihiin yoon way baan sheeganay hoobisi kan hata dhaafo haytan kan kale baan sheena doon hoo bilaahi er warkayna meelaga koobanya dadka jaadka ka ganacsadaw dadkii horaan diyaaradaha degi jireen haddana way fadaayeen cudurka ummata ka dilaan beesidii oo lay fiirsadayaan mooji mandanayaan dadkan shacabkan ku nool bay dhow mandanayahayaan waa in sheegane intiyaha ka ganacsadaaseen intiya ilaahay ertaagsiin ku sii halaarsiin haatay mise haaraansiin haatay intiyaha ka shaqaysadaaseen jaadkan tuugnimadaha giliyaasan dhaafaa انت اعتقد دي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يكو بالله تا تميكو تبلي افراد لمدكم الا باتنكا ما انتيغنا ان جاب شرادرها كغالي ان مغالدان بايدو oo arday mamnuucan ku hayti digniin horlin ku bi isla markaas digniintii libi dala ku dhaga ku furaysadii dhaga markii ku furaysadeen action kii la gaadimay dhaxalsi tahadigeek uu teegna oo ah inay arday jaadkii la xaqoobada si tuugnimo ah magaalada la faayay la hangili isla markaas taa siib arwa ay taa hortiin la gubi een dadka waraas ka shaqaysada oo arday xoolasho arday ka biimeehay waybo dad oo arday eed iyo eed een cadowga sababtoo waybo ah lacagaad hadli lacaga hadli way dilay boqol qof aa dili boqol qof aa dili ma- lacagna hadli marka wal aan faa'idi mile dad baryay ay wal ku gadlaas dadkii dhamaayo hayte dadkii sunti adsheentay ka dhamaaytay baryay jaas laa ku gadlaas mile marxaladan hadda la kajara wayba marxalad eed xaasaasinga adduunka arday adduunka oran ku qaylihayo een jaadka magu ku hayaa wadamada arday viruska een corona viruska ku kooy oo ah Kenya iyo Ethiopia iyo wadamo kale wadamadaas ku kooy kubaalo ni arday dad arday cudurkaas goobad baalkan ha dhoofiyeen ama galnyaajo ka taabadan een adin aamo hayta usoo waliba baarix nagadi oo arday een viruska usuba sagaaran wadada ya arday adin ha dhoofiyo dadkii ka dhamay hayta laakiin mil- milkiilaha am lacagta badan ku biyo ay jaadkan ma in ku digay in aad arday xoolaga arday ingiliin adin aan aakhire naarag mutaysan sababtoo ah dadkii haraag iyo dhibaatin horseeda hayta muddadan gaaban adin may fadayta inaad taa jirta laakiin may fadayta inaad dadki ma arag hayta inaad dadki dhamaay hayta tan kale may arday inku digay askarta noocyada kala duwan ee askarta militariga booliiska iyo nooc kasta oo ciidan ah oo arday ku qayb qaadanaas jaadkan inay ha geliyaan ama fududayaan may idinku digay inay arday aan lamidayn kan arday sheenohay een ma insaarnay ciidan gaar ah oo arday la dagaalama een muqaadaraadka isla markaas may laga guuleysada inay la qabad dad dad badan ah diiwaan galan oo arday aan jaadka sheenow iyo aan arday sutuuglimada ah geliyow yoona way ka daba jaray waa guriyashoo la qabad doona marka may siin ku digay inaysan ku fogaataan khasaare kiinka falangeeka jaadka lankan arday inta lagu gubi kan kale oo ku dambeeya oo damacsan noocaas anigu arday isu kuwaanto yaalin ku baahanyi askarta especially may la faday ani arday ku dheeratan waayo kan sharciga ilaaliya oo adigu askariga ah, kan qobodow adigu hoobaad arday qariye ama arday een kan fududa aad nagata may may may ataalan oo arday dembiile ah, oo dalka iyo dadka dembi ku gali yaa lamid ata adin naftata way ka way ki maxkamada hadii liki ogaado adoo askariga ani aad fududaasi ama een qariyaasi een laki hala lamid ata een may si rajay inaysan fahamtaan een wala ujeedada guud ee lagu leeyay ma ata wayba nid dalka kan bedgabjay iyo caafimaadjay iyo arday een xasilo xasiloonidiisa la ilaali yaliin baahanyi inaysan amaawirta aan hoggaansataan maskaxdiina shaqayta oo arday bini'aadamaatin walgorod walqaada karamnaa bani aadama leeri walaxaas dhibaatada geeka soota argo haytaan isin naftatiin aan fiirideen beesa may fiiriyaasaana mayn rahay dhibaatada baalkan dabadiiska wadada waa bilaahi tawfiiq العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد وزيرده saraakiisha iyo askarta ee dadka ka qayb galay gubitaankan oo jahadka marka horeysa salaame salaanka bacd way maleeyay muxuu ahay dadka in walbadan la sheegi walbadan lala hadali walba fahma waaysiin waddanka waxaa way shaleediya meel soomaaliya caalamka oo dhan jiradan ka jirta adduunyada oo dhan ba meel raas muxuu ahay diyaaradii yacni la hidhay oo adduunka oo dhan karantiila galay soomaalida way karnoogsiiyaan iskoytan derbiyada kaas waa san dhaafa mayl araabis mubaarakin iskoo san dhaafa dugsiyada hal hiroy masaajida hal hiri adduunyada hal hiri diintiba hal eray hal hiroy walaa sano dhibaato ma ah masaajida hal hiri ujeedadu waa taa bani aadamku in iskooyow iska neefadow yacni muxuu ahay roojii walaaw waa dan yacni muxuu ahay guud oo shacabka linka digaw caafimaad jo in nololiyo muxuu siknoolada lahayn roogi lahayn haddii dhelasan hiil shabeelle muxuu todoba isiyad wale marahay toba marahay tata mas-uulin hildhibaano ka dhihi wasiiri ka dhihi wal sheegahay dhelasan mayl araayo malan baahan in maalin walba walay la sheegay beridkan hata jaadkan ley ma ah raashinkiyaa la kii oo ay la kiyey doolarkii muxuu ahay dadkii cariiriyaa la geliyahay waana dowladda amara biil amarkii dowladda in la qaado dowladda amar biid amar sharar la qaado magaalada muqdisho bandoo ka jara dukaamada wal hiri adduunyada wal hiri walba ka dareer horta way eedayeed meel araa muxuu ammaanka jeediyey saraakiisha booliiska iyo saraakiisha militariga iyo ciidanka militariga ciidanka booliiska ama bilaaran ha jeediyeen arrintii waa ka dhaqaaqeen meel araa hagu qobadeen walaawan jaadku ha aruuriyan ugantil ku gubahay sharafo mudanyin ammaanga mudanyin way la faday tilaabadan tilaabo kale la sii qaada oo la badbaaday ummata tiinta in shacabka kale ilaahay wal badbaadaya badbaadinaan yaan la baahanyin gubanku jaadkan la gubo hore jarjaraayda qobadi sheegay jaadka baylalkaarga hal gubay booliiska goobada hal gubay geekaa mayla nasiib wanaag mayna qata in la gubo shaqada sidii haytalka wadoy awaamirta dowladdan ha raaway dadkana hal badbaadiyo ilaah wal badbaadaye maylaraaso ciidanka militariga ciidanka booliiska iyoona waa i sheegay xaan walaan ha qaadaw sheena ha fududaayow taliyaasha ciidamada janaraalka kowka iyo way ka codsadeen askari ka arag arrintaasay maxkamadda halku sheegay dharkaalka siibo hal duqoday haddii laba seedan la duqodo baan aadiyo waxaa waaye taliyaha qaybta militariga taliyaha qaybta booliiska maalaalaashu maxaa wasiirka amniga iyo wasaaradda oo dhan waa in sheegay askarigii la kahara in jaadha gudbiya u sheen hal ruseeyoy halka sii way dharka ciidan dowladeed maah waayo awaamirtii dowladda biina diidiyeen askarna waa walaha sheenahayo marka booliiska saraakiishooda iyo militarigaba walaayo ha tusuubiyaan yacni caalamka laka daawado wal eed iyo dhan wanaagsan muxuu sharaflow waana ku ammaaniyin waana ku mahadsanyin wabilahi towfiiq العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جيكو بلتو ميكو اتا بلا أفراد لمدكم إلا باتنك سيسن أرغو هايتان بمغالة بايدو ولي كردغن غلاي أملكو هيرغليي أمركي دولد كوفر قلبات سوماليا إي دولد سوماليا بأو هاي intii xaaladan kala guurka ee ama cudurkan coronavirus waddanka ka jarca in la roojiyey jaadka saraakiisha shal duwan oo ciidamada qalabka sida booliiska nabad sugidda iyo naytoy milatariga weli ama inka jeediyaane sidii yoondhaadadeen ama markii dawladda ha fulidi ama ha sheegdi dowladnimada weli waa ha kala dambeyn iyo amar qaadashu weli dareemane walaan inta laka gubahayo hoolow baasilaha kabii weli laku yaabay dadkii sheendhaday ama hungurubku weydyahay horan ku shagaysadaay ani dareen gooni ee galahaay ugu yaraa labaatan kun labaatan iyo shan kun soddon kun oo doolar oo beese ah waan dadka gubati iyoona la damqadaan laakiin wal kasta oo dadkaana caafimaadsi oo ka badbaadayaan nabadgelyadii oo laka ilaaliyi karo jiritaansho in nololiyoo laka badbaadii karo weli niinku muhiimsan yina boqolaal milyan oo doolar hooba gubata weli inku taatiyayana dadki geega jaadkan lagu gubi oo bershoob ana dareemow iniyo dadkan ka dhex jaraan anibu gordo wejiyaalshu aan aragaay kayrada iyo naytay walaa dhabaatee saaranaytay unku taatiyayaan weli aaminsanaa walbadanha ka faa'iiday faa'iidada iyo dalkunku heleen dowladda qiibaha ku deerasi shacabkan qiibaha ku deerasi laakiin boqolkiiba sagaalun iyo sagaal waleegaadaayeen ka faa'iidaayeen shakhsiyaadka jaadkan sheenay aan wali rajeeyey mustaqbalka biidnillaahi tacaala dadka soomaaliyeed iniyo fikran waana dareemaan dhaqaalahan faraha badan oo ka bahahay nurkun waana linku faa'iideeyohay dowlada ajaanibe ani iyo guud ahaanba laysku reebo qabaan hase yeeshee intii laku deeri doono mawqif guud oo dowladda soomaaliyeed iyo dowladda koonfur galbeedba islaqaadadu doonaa inay jaadkan la suransiiy weli inku digaanee dadka barnaamijkan ka shaqaysadaay oo layskala noolayay dad badanka noolayaan hooyooyinka leh dhallinyarooda leh dadka nololla ka haysidii weli fadaane madiisin noolataanga beer abuurada kortaan caafimaad qabtaan shagaysada kortaan haddii cudur siinka dhihi soomaaliya barnaamijkii caafimaadka eedaan nugliya ilaahay wal badbaadiyi kore dadka musin badbaadiyi koraan marka walaan wal wakhto koobu musiibo kasta oo kooytoona dada ka faa'iide dadka ka hillamooday ama ka riyooday ama eraay intii jaadkan la reebow marduubkii labaatan kun doolar la gadaaya boqol doolar lama boqoloo doolar ku gadaana dadka weli waha ani iyo sabaraan waana dulqaadaan lambaahanya ciidamada shaldugun oo koonfur galbeed iyo haan qaranka soomaaliyeed sidii yoon fuliyeen awaamirtan eedan kama hadsiiyin dadka kaleedoo hatoo gadahaaya dadka kaleedoo sheenaan fadaayaan dadka kaleedoo fadaayaan inii cudurkun dalkanka beeraan fadaayaan iyoona geeka kawaansa qaadaayan eedaan ku xugna wala dhiyahaye oo cudurka e eedaan ku xugna hantida la gubahaye laakiinse maalin walba lanka gubna aysiina khasaare siinka deerna weli aaminsanaa dadka geeka dhaqaalahan ku gubadahay reer koonfur galbeed soomaaliya beesaha kabiyeen beesadaas wali waaha maskukoynay ha shaqeeyeen dhididyow una la damqadaan laakiin wal kasta oo caafimaadka dadka reer koonfur galbeed soomaaliya i dadka soomaaliyeed ka jaron inku muhiimsan labaatan kun doolaro geedka gubiti lankoo dhammadii mininku fadla badan sida geekaan ballaawati walilha in sheegay daqiiqado ku hor degmada bardaale ee gobolka baa'iyan ilaal ama boqol iyo netay saddex boqol oo jaad ini sacadinlaka gubahaye gobolka bokool oo hormuudun haaya amniga iyo netay dheegowka iyo indhegnuglaanta dowladnimada ama iyo jaad isku reebeen haataba mahayn gobolka shabeellada hoose oo uuna ognay ini badbadagna ka furanto xuduudo badagna la leeyay gobollo kaleedoo dabcan saaran usiina gudoomiyaha gobolka iyo netay saraakiil shaldugun ee koonfur galbeed soomaaliya kulishooba walila sheegayni iyo amarka dawladda qaadaan walina han sheegay degmada baraaw daqiiqado ku hor iyaan ini jaadna onga lafa gobadi gubowna diyaar lang ay walaalayaal reer koonfur galbeedow xoolagin haddii maalin walba sida languba unina khasaarada dhiibtoo kugaadaane intii caafimaadku kooyo jaadkan usiiba laha naga doonaysaan aaminsana aragti guud oo la kihirowma eh xoolagiina badbaadsada dadkiina cudurku ku badbaadiye awaamiirta dawladdana shaqaysay kala dambayn waay amar dawladeed dawladda guddida saarta guddidii aydo amniga amar siyan amarkiina geedka wal fuli lankastoo iskaday ini dawladnimada la ciifsada yaraysada ini dawlad dalka unku jarna ka dhiifado waa
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkada daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday guusdambeedka ku koodee nankii daawacad gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiya lindeerana shirkada kagaraada goyti gaaf media garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacadda ee gaaf media garaar garaar i garaawma leh boorarkii istiikarada laa ku garbiisadaw goobka shirkado daawacadda ee gaaf media gu'ideer gaaf media waligal iyo waliguddi walla gaardhikowma leh shirkada daawacadda ee gaaf media daawacad deheb eh design doore shaqaale khibrad i aqoon leh garaajo lindiirana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacadda ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada qobadaasi gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing building car breading gaaf media walaya hasaaro soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stambis brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacadda ee gaaf media mabakiyaale markii aad moodo sharaama shantaraal intiyaad indeer dahabshiil galanta midig fiiri mayba markii baaragaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariir kooroshale ewerli hal lama afartii sed konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaati kow afartan tumiy seda ama gmailka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeng maybua gaaf gaaf haddaba daawacaddana gaaf media daawacaddana barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhegeyso ay tana khiyaareen gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya batuulo axmed gabale iyo weliba iyo eedan injeediday wasiirka wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya marwo deeqa yaasiin welina gudoomiye batuulo axmed gabale iyo ka eedaytay wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya in wasiirada iyo sicad indiidi jiritaanka ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo ururada kale ee haweenka dowlad goboleedyada dalka ku jiraan batuule axmed gabale weliba iyo wasiiradiya ka dhaliilay in wasiiradiya ku guul daraysatay wadashaqaynta ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo wasaaradda kula dhexeeya lahaay naga xiriirna lama laha not only inaysan xiriirna nala lahayn xataa jiritaanka urur haween ayay kasoo horjeedaan oo wasiiraddu waxay af buuxa igu tiri urur haween wuxuu ku ekaa maxamed siyaad barre allahu naxariistee madaxweyne maxamed siyaad barre markuu noolaa intii ka dambeysay urur haween waxa la yidhahdaa ma jiro dawladda soomaaliyeed wasaarad bay samaysatay wasaaraddaasa u qaabilsan maxaan ku idhaahdaa inay haweenka hawlahooda ay qabato marka wasiiradda waxaa isaga daran arrimaha bulshada iyo waxaa isaga darsan arrimaha dawladda ayadu waa wasiirad la magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaas soo magacaabay waxaa loo idmaday inay shaqada haweenka iyo xaquuqul insaanka qabato balse waxa ay duulahan ku tahay xaquuqul insaanka iyo haweenka ayay duulaan ku tahay jiritaankooday duulaan ku tahay xuquuqdooday duulaan ku tahay waayo waxay diidaysaa ururka haweenka qaranka inuu jiro oo u hadlo haweenka soomaaliyeed marka annaga kollay dee iyada rabitaankeeda kuma dhismin diidideedana kuma baaba'ayno laakiin waa ka xunnahay in gabar soomaaliyeed oo ah gabdhaha aan u dagaalamayno xaquuqdooda oo aan u doodayno afar iyo labaatanka saacadood inay ka soo horjeesato iyadoo wasiirada ah dawladdu lama qabto xaashaa wajuud dawladda soomaaliya lama qabto waa shay ayada gaar u ah oo caloosheeda ugu jiray oo ay markayna aragtay ururka haweenka waxqabadkiisa ay banaanka usoo saartay laakiin annaga dawladda waa la shaqaynaa wasaaradahoo dhan waa la shaqaynaa ciidamada qalabka sida waa la shaqaynaa organisationka haweenka soomaaliyeed heer gobol heer degmo heer dawlad goboleed heer qaran way isku xiran yihiin way wada halgamaan waxayna ka midaysan yihiin in la daafaco xaquuqda iyo danaha haweenka iyo in la daafaco qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed marka wasaaradda haweenku mashruuc nooma keento iskadaa mashruucay keenta maxaa mashruuc keenisa mashruuc waxaa la siiyaa qofka aad ka fikirayso noloshiisa iyo horumarkiisa diidmo buuxda ayay ku diiday jiritaanka ururka haweenka marka annagu waa ka xishoonaynaayo waxaan diidaynaa inaan daba dhiganno wasaaradda haweenka waayo haddee xaq bay noogu aan ugu leenahay inaan kula xisaabtanno waxa ay magaca iyo maamuuska iyo sharafta iyo dawladnimada ay ku huwan tahay waa magaca haweenka soomaaliyeed marka mar hadday magaca haweenka soomaaliyeed ku huwan tahay sharafta inay haweenka soomaaliyeed dhowrto la shaqayso wanaagooda horumarkooda xaquuqdooda ayaa laga sugayay shaqadeeduna ay tahay dhinaca siyaasadda laakiin waxay isu caleemo saartay siday haweenka u dili lahayd siday haweenka u kala daadin lahayd ururka haweenka u baabi'in lahayd uga tiri lahayd qariirada soomaaliya meelay ka keentay aniga ma aqaan ururka haweenka lixdankii marka xorriyadda la maarata dhalatay ilaa haddeer kaanuu jiraa ka horuu jiraa ururka haweenku oo gobonimadiibuu ka soo dagaalamay marka wasaaradda haweenku bataatanba waxay rabtaa inuu dhinto ururka haweenku ma maqli karto urur haween qaran ma maqli karto urur haween dawlad goboleed ma maqli karto urur haween dawlad maxaanku irahda ii sheega goboleed iyo mid degmo ma maqli karto taana haweenku waa wada ogyihiin maadaama la wada ogyahay ma rabno anagu haddaan haweennahay raggaa isku daba dhegdhegan inaan isku daba dhegdhegno hay ka maaragtay joogto laakiin taariikh xumo iyo waxqabad la-aan ayay isku darsatay
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qaybasha dhex iyo dhugunsa ay tana qiyaaray wareed markii dowladda soomaaliya iyo mamnuucday meelo iyoon isku kooyan bulshada soomaaliya si lanku horseedo cudurka coronavirus oo wasaaradda haweenka in kiisiska cudurka coronavirus ee soomaaliya deyrahayeen inku badan labaatan welibana dowladda soomaaliya ka dhaqaaqday in la dhaqangeliya amaradii laka mamnuucay meelo bulshadan isku kooyan sida dugsiyada iskuulada iyo masaajidada waana kumid culimaadudiinka soomaaliya iyo weliba iyo dhaliilanjeedinga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo oona ka dhaliilan go-aan qaadashada ka eedan in la mamnuuco masaajidada laka cibaadaysado oo maalintii shalay jimaadaha aytii masaajidada magaalada muqdisho ciidamada ammaanka magaalada muqdisho iyo dadkii ku tukadaaya hoogaan ku saaran masaajidada qaar
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد marka hore ilaahay baan mahadinaynaa noogu nicmeeyey nicmooyin fara badan aan lasoo koobi karin waxaan ilaahay ka baryaynaa cudurka khatarta ah ee dunida sida aadka iyo aadka ugu faafaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga sarfiyo naga leexiyo oo intuu maaragtay mataqaan dhibaatada ku haya in ilaahay ka kor qaado intaas kadib halkan waxay aan isugu nimid anagoo ah qayb ka mid a culamada soomaaliyeed inaan ka soo jeedino daraan muujin iyo dhaleeceen ku aadan waxyaabihii maanta ka dhacay magaalada muqdisho xilligii salaada jumcada la dukanayay masaajidda maaragtay si aada iyo aada anshaxa iyo aadaabta iyo dhaqanka islaamka iyo maaragtay kasoo horjeeda oo caqlan wa sharcan wax suurtagal aan ahayn lagu joojiyey cibaadadii ka socotay masaajidda masaajidda qaar khudbadihiioo socda la joojiyey masaajidda qaarkood khudbadiioo la dukado salaaddii in la dukado la diiday arrintaas waa arrin aada u fool xun waana dhaleecinaynaa dareen weynna waa ka muujinaynaa haddaan naha culamada soomaaliyeed arrintaas runtii waxay ahayd arrin lama filaana ah arrinaan maaragtay ku qotomin waxyaaba awaamirahoo ka soo baxay dawladda oo ku aadan arrintaas iyada ah arrin xushmaddii masaajiddu ay lahayd iyo culummada soomaaliyeed maaragtay oo masaajidda maamulka ka ah aan maaragtay la ixtiraamin ayay ahayd dabcan masaajiddu waxay leeyihiin maamul iyo maaragtay dhabo loo soo maro ayay leeyihiin marka in si toosa askari oo usoo dhex galo cibaadadii ka socota uu si toosa u joojiyo arrintaasu arrin aan la qaadan karin waayo runtii qodobka labaad haddii waxyaabaha waajibaadkaa ilaahay ummadda dul saaray ee ah ama jam jumcadii ama jamaacadii la joojinaayo waa arrin weyn arrintaasu waa in arrin u baahan in culummada soomaaliyeed lagala tashado laga talageliyo sharciga iyadoo loo fiirinaayo waxyaabaha dhibaatada oo soo kordhay lafteeda la qiimeynayo miisaan sharciga iyadoo lagu dhisaayo in fatwo culummadu ka soo saarto jihooyinka iyo arrintaas qusaysa taladeeda iyo go-aankooda ay wadaagaan si wada jirana maaragta wax uga soo saaraan arrin u baahan waayo qodobka xiga wuxuu yahay masaajiddu markay sidaan oo kale tahay ee dhibaato xoogle ay jirto kaalin weyn bay ku leeyihiin dhibaatadaas wax ka qabashadeeda iyo maaragta in ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadaas ummadda ilaahay ka badbaadiyo waa midda koowaade masaajiddu waa meelaha ummadda laga wacyigeliyo ummadda laga baraarujiyo ummadda wanaagga laga faro xumaanta looga reebo macruufka oo la faree munkarka oo la reebo iyo islaax laga shaqeeyana waxay kamid tahay waxyaabaha ilaahay ummadda ku badbaadiyo oo inay halaagsamaan ama cudur ama dhibaato kale ay ku halaagsamaan waxa ilaahay ummadda uga badbaadiyey kamid tahay ilahay aayad qur'aan wuxuu ku yihi wamaa kaana rabuka liyuhlika alquraa bidulmin wa ahluha muslixuuna reer bani israa'iil waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegay qoladii sabtiga ku xadgudubtay in ilaahay subxaana wa tacaala uu badbaadiyey kuwa xumaanta reebay wa anjayna aladiina yanhuuna can isuu marka in xumaanta la reebo wanaagga la isfaro waxyaabaha ilaahay ummadda dhibaatada uga badbaadiyey ka mid tahay qodobka labaad masaajiddu waa meesha ilaahay subxaana wa tacaala lagu baryo weliba xilligan dhibaatooyinkan ay soo kordheen si jamac ah ayaa xilliga addoonku maaragta uu rabbigiisa ugu dhow yaho o rabbigiisa uu hortaagan yahay oo salaada lagu jira ayaa si jamca salaada loogu qunoodaa oo ragcada ugu dambaysa ilaahay subxaana wa tacaala lagu baryaa in ilaahay subxaana wa tacala ummadda uu dhibaatada ka kor qaado dhibaa ducaduna waxay kamid tahay asbaabta ugu muhiimsan ee ilaahay subxaana wa tacala ummadda dadka dhibaatada uga kor qaaday kamid tahay taasna waxa waaye hadda masaajidii haddii la xiro ducadii iyo khayrkii maaragtay iyo wixii ku saabsanaa ummaddan maaragtay in ilaahay lala xiriiro dhibaatadu xag allay ka timid allah qaadi kara ilaahay subxaana wa tacaala in loo ergeeyo in loo galiimo in maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadan inu naga dulqaadan la weydiisto si jamac ah weliba ilaahay subxana wa tacaala lagu weydiisto arrintaasu waa masaajidda meesha saldhiga u ah qodobka xiga wuxuu yahay masaajiddu waa meesha ummadda laga taakuleeyo ummadda maaragtay dhibaatooyin waaweyn oo caama markay dhacaan abaarahoo kaleetood masaajiddu waan ognaa dowrka ay ku leeyihiin lacag milaayiin doolara ayay ururiyaan oo dadka dhibaataysan ay ku samata bixiyaan dadkaas dhibaataysan samata bixinta la samata bixinayana waa midda ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka dhibaatada uga sarfiyo marka ummaddu marka caymis kale ma laha waa ummadda caymiskeedi ummaddaanu hay-adaha hadda dhibaatooyinkaas ka maaragta kaga soo gurmadana ma haysato ma ma haystaan dawladduna dawlad aada u taag daran oo hadda mataqaana ummaddan markay saan oo kale dhibaato caama ugu dhacdo cid walba maaragta iyadoo nolosheedii kafaalo qaadi karta hadday adeeg xagga cuntada u baahan yihiin nolosha iyo adeeg caafimaad hadday u baahan yihin cid bal gurigeeda ugey karta ma aha masaajiddu waxay u taagan yihiin gurmadka ummadda ayay qeyb xoogla ka qaataan masaakiintaas loo gurmanaya ducaday ducaynayaanna ilaahay subxaana wa tacaala ummadda nasri iyo guul ayuu ku siiyaa dhibaatooyinka ayaa ilahay uga sarfiyaa nabigu wuxuu yihi hal tunsaruuna turzaquuna ilaa biducafaaikum dadka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu gargaar iyo nasri iyo hiilay iyo risqi intaba ku siiyaa yacni ducafadooda ay wax u qabanayaan ducada ducafadaas ay ducaynayaan iyo cibaadada cibaadaysanayaan ilaahay subxaana watacaala dhibaatada wax badan uga kor yeelaan sidaas darteed culummadu waxay arkayaan in maaragta mataqaanaa arrinta ku saabsan cibaadada masaajidda lagu cibaadaysanayo iyo furnaanshada masaajiddu ay furan tahay inay arrin muhiimad weyn la ay tahay sida maanta ay muhiimad weyn u leedahay ummadda in suuqu u furaado in si dhibaat noloshooda loo badbaadiyo ayay masaajidana maaragtay ummadda cibaadadeeda ku xidhantaho muhiimad weyn uleed ay u leedahay waxaan marka soo jeedinaynaa in arrintaas mataqaanaa dawladdu ay dib u fiiriso go-aanka isaga ahoo maaragta mataqaanaa ciidamadu ay ku dhaqaaqeen masaajidda inay ku xirayaanna aad iyo aad loo fiiriyo waana mid khatar keeni karo sidaasaan soo jeedinayna wabilah
أخونا ميديكال سنتر of bilaash ee war dhammaaday udhur ay tisa la hel akhuuna medical centera haddii kol eedan asriyay ama lunsigaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii oo aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mishiimo أي نوع دaawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow أخونا ميديكال سنتر ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka heel dheer intii udur sheegadaasa ay nolaylan saaro eebegay hokiinka darmooba daawadiiyo kiin qoraan degdeg anka aafimaadasa xarunta kinka diyaariyo akhuuna medical centar edii madowta udur walii korkaaka jarab walkooka baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuuna medical centar baydhawiye helshe isbitaalkii oo ka neebsadeen akhuuna medical centar intiqii wado haruntiya lata mayba ku mid aha obd oo dhakhtarka fadheedow qayb ultrasawne oo la kabaaro waana la koogaado dhammaan udara ka dheew uurka jarka iyo weliba owlaada ka jaraan oloolada midhawaay fadhi qaybta umalasada qayb jiif emergency eh qayb farmashi eh daawo doorshe daraaw un lahayn diglahakiinsi xarunta la kinka diyaari akhuuna medical centar dhakhaatiirta kinka diyaari akhuuna medical centar yama basharciyina dhakhtarka cuduree guud gynecology dhakhtarka cuduree ka dheewahan raabtayoonay dhalmada bidiatri dhakhtarka owlaada qayb shaybaare mishiimeedii limahadi sida biochemistry cbc serology hematology electrolyzer microbiology microscopic examination intii udure tegihan raabba ka dheew isqab waykooka baare shaybaarka xarunta caafimaadka ee aquuna medical centar
qaabgadam barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo aslideerna khiyaaray brofesor maxamed cumar dalxa oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba uu sheegay in beelo qaar iyo qaban cawasho eh saamigii iyo ka lahaayeen siyaasadda dalka iyo tan maamul goboleedyada welina uuse brofesor maxamed cumar dalxa uuse sheegay in awood qaybsiga siyaasadda qabiilada dalka soomaaliya ku nool iyo se qaldan lan adeegsaday soona sheegay ilaa ay haddii inayo jiraan beelo qaar oo welin ku helna saamigii ka lahaayeen siyaasadda guud ee dalka soomaaliya tiro iyo baaxad dhuleed iyo wax soo saar iyo maanta ee ummadda soomaaliyeed ay uga dhex muuqanayaan meeshii ay tagaan xataa gobollada dhexe ama haddii ay xataa allahuma somalilan ay tagaan dad shaqaysta oo dadka soomaaliyeed ee mar weliba wanaag iyo inay xoogooda iyo inay dawladnimo meeshii ciddii markaasi talada haysa inay ayaga kaga yani mid noqdaan ummadda caadiga mooyaane inaanan mucaaradnimo iyo dagaal iyo qori iyo shido iyo ayagoo ku raran weli ayagoo aan la arkin ayaa waxay caado ka dhigteen maamulada dalka ee iska daba imaanayo inay dadkaasi dulmi makartaya inay dulmi mar welibo markii ayaga fiiri aniga berigaan maanta isbeddel weyn baa yimid burburkii lixdankii marka laga soo bilaabo s y l kii gudoomiyaha israel nin ayaga ayuu ahaa cabdiqaadir sheekh saqaawidiin khaliifudow macalin saddex iyo tobankii dhalinyaro nin ayaga u ahaa baarab nin ayaga u ahaa dadkaa horta saddex iyo tobanka waxay ahaayeenba dadka ee maanta ee la undermine gareeya ama hoos loo dhiga ee maaragtay ee beel shanaad iyo meel jini laga wada tuuray oo dadka baniaadiriga iyo dadka kale ee ayaga haddana laakiin dulmigii lixdameeyadii siduu usoo bilowday ya wax iska bedelay hore isu iibu noqday kacaankii ku imow markii burburkii kacaankii u noqday markii xoogaa rajo oo ayaga ay soo gashay waxay marka guddoomiye ku-xigeenka waad baarlamaanka aniga la si soomaalinimo laygu doortaya anigoo si sharciga ku taagan sifo oo aanan wax ilaahay abuuray oo laygu cudur daranay aanan jirin ayaa waxa waaye kursigii maaragtay nalala gardiyey oo qof ayaga ay sidii sharci dare ayaga ku samaysteen maalintaa wixii ka dambeeyey in looma saarin okay maxaa soo haray xataa meelihii ayaga ee ayaga power sharingkii awoodda ee ayaga ee magartay waxaa kamid ahaa matalan matalan eh, cumar cumar hamdi dhowr in la dhihi jiray ya beelaha soomaaliyeed oo dhan kulli ninkii maanta meeshaan nin laga bedelo oo uu ka baxo nin ninkiisa aha imaanay ya beeshaasi beesha nin aha imaanay you know ayaga meeshii ayaga ay ay baneeyaan dad cusub ma la soo gelinaya ayaa la keenaya xilalka ee aan maanta dawladda dhexe meel tilmaaman oo la dhihi karo halkaasay ka muuqanayaan ma jirto from up to the bottom makasino hoggaan ma jiro hadduu yahay eh, maaragtay eh, baarlaman hadduu yahay hadduu xukuumad yahay haddii ay iyadu maaragtay ay noqoto eh, ciidan hadday noqoto haddana yacni dad dhibaato oo had iyo jeer usoo taagan maaha dawladdii timaado in ay la shaqeeyaan oo aniga laftirkayga ee aan arrintaasi dadnimo haddii ay daro oo dad ay u arkaan laakiin naftirkeeda sabarka ya ee ilaahay u ammaanay laakiin ayaga waxay ku noqdeen dad xuquuq badan ku waayey tiro ma ma tiro yara ma baaxadul yara ma wax soo saar yara ma dakliga dawladda soo gelinaayeen ma yara difaaca dalka haddii la yidhahdo maanta intii la doono dhalinyaro oo ciidan ah way ku leeyihiin sabab wadanka dad baa la heebsoocayaa inta ba ba ba ba ba ba ayaa la yidhaahdaa wadanka waxaa la yidhaahdaa dawladdan waa saam kaa waayo inta waayo dad dad dad dad nin cadaalad daro dadka la dulminaya laga daayo ma jiro oo dhahayo oo maanta tilmaamay arki maysid mucaarad kasta wuxuu u taagan yahay kursiga madaxtooyada yaalla ma gartaya sideed adiga aad ku heshaa sidee reerkaaga uu ku tagaa sidee adiga ma artay yacni dadkii deegaamadoodii nabad haddii ayaga ay ku noolaan lahaayeen xataa ciriiri dhulboob ayuu ku dhacayaa sharci daro in lagu soo xirxir badanaaba ayagaa ka eert ka eertamaya meeshii ayaga la yidhahdaba amay muuqaal iyo inay ka soo muuqdaan la yidhaahdaba albaab baa lagu hor maaragtay goynayaa yacni dad yacni waxay waxaa gashay ma soomaalinimadaaba idinka soo college ku tihiin mise waxa waaye dad jiraa tihiin ilan bini aadamka waxa waaye haddii uu ku yar yahay meel wax yaraantii wax lagu siiya iimaankiisu qaba laakiin meeshii uu ku badan yahay haddii xataa tira aad wax ku dhibaysid sii aqoon haddaad wax ku dhibaysid kama liitaana dadka b h d oo daro iyo mastaro iyo intaasoo dhalinyaro oo wax baratay bay leeyihiin dadka kama aqoon yari farsamo yaqaanada xamar maanta saraha taagan oo dhan ee lagu ordaya iyo baabuurta cararaysa maanta iyaga ayaa gacanta ku haya ya farsamada iyo maanta koronto aad makanik aad fundi aad faryaama aad rinjiil aad tugista aad meelana iyaga shaqo xamaraa la nadiifina hadii la yidhahdo hadda iskaa wax u qabso kun baa kasoo baxayso madaxaa lasoo dhaweynaya oo maanta sharaftii iyo haybadnimo ayaa loo dabaaldegaya calankii iyo maaragtay iyo dawladnimadii hadii la yidhahdo ayaga unbaa durbaano soo qaadanaya ma gartaya haddana arki maysid when you come to the political maaragtay maaragtay power ya arki maysid ayagoo dadkaasi oo la tabayo cadaal daraas way jirtaa annaga haddaan qarinana ilaahayna ma qarinin ummadda soomaaliyeedna way ogtahay laakiin waa dad cadaalad u baahan geesiyaashii ayaga ee halganka soo galay wailaanka u dhashay war arrimaha diinta xataa sheekh aweys iyo maaragtay alqaadiri iyo sheekh oya iyo sheekh nuur xuseen rag maanta meel aanan dad ku lahayn maanta war hadday ilaahu may noqoto suugaan iyo talent iyo music iyo wax weli haddii masraxaas la tago toddobaatan iyo shan ciyaarooda hadda kahor ii sheegay mustafa bay noqonayaan haddii jowhar la yimaado haddii xawaado la soo qaato ee hayraan makana ayaa halkaasi taagan oo saddex cumar kasii badan ma garatay okay haddii gugundhabo lasoo qaado oo waan iyo iyo xataa laisku daro ayaga waxay noqonayaan hawiye number one markuu noqdo second ayaga markaa jowhar adiga aad timaadid haddii afghan number one uu noqdo ama gaaljicin uu ku degan yahay ee hawiye laisku yidhaahdo shiidle oo intaasoo tuulooyin ee caqliga ka badan ayaga ay degan gaarayaan saddex boqol iyo toddobaatan afarta boqol gaarayaan kaboole ku dar eyle ku dar
guud ahaan qeyre barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdullah sinsaar intana sii kula dareersiyay dhinaca farsamadana gacan weyn ku jeysayay cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan tan iyo markala kulmaanan waliba siin kog tabaane sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu